barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimco soddonka bisha maarj sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa isu wada jira halkeedna kaga soo jeedinayaa nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah
waa kala soocnay gabadha kurdada gabadha waxay iska leedahay mare saddex qayda iyo subciyadeeda iyo tusbixiida iyo go-eeda ay haguganaysadee bay gaari lahayd iyo laba kabood oo cagbacabo jiiq jiiq jiiq u socda hooyaduna waxay iska lahayd ama mara cas oo maaragtay laba dhudood la yidhaahdo la isku sii daayo ama waxay iska lahayd googarada iyo kurdada waa carfi jaamac oo ka shaqaysa kaydinta agabka dhaqanka soomaalida barnaamijka sugaalka dhaqanka ayaadna ku dhegaysan doontaan heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
dalxiiskeeni goortaa ku beganaa baabuurka saaro galimboon ha jooge gabilay ku dhaxiyo boosaasagey sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
maraykanka ayaa sheegay khamiistii shalay inaysan jiri doonin wax cudurdaar ah oo ku aadan eryidda argudashada ah ee uu ruushka ku eriyey lixdan diblomaasi oo maraykan ah bayaan xalay laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in tallaabada ay moscow ku eriyeyso diblomaasiyiinta maraykanka ah ay kaga sii dirayso xiriirka u dhexeeya ruushka iyo maraykanka maraykanka iyo qaar ka mid ah dalalka ay saaxiibada yihiin ee ku jira neto ayaa horraantii toddobaadkan eriyey diblomaasiyiin ruush ah waxaana ay uga jawaabayeen weerar loo adeegsaday kiimiko oo gudaha ingiriiska loogu geystay nin horey ugu soo shaqeeyey sirdoonka ruushka dowladda ingiriiska ayaa ku eedeysay in weerarkaasi ay ka dambeyso moscow wasiirka arrimaha dibadda ruushka ayaa isna ku dhawaaqay in ruushka uu erayayo tiro la mid ah diblomaasiyiinta ruushka ah ee laga eriyey maraykanka dowladda ruushiya waxay sidoo kale ay xiri doontaa qunsuliyadda uu maraykanka ku leeyahay magaalada st petersburg ee dalkaasi ruushka
ugu yaraan toddoba iyo toban qof ayaa ku dhintay ilaa iyo soddon iyo lix kalena way ku dhaawacmeen shil bas ah oo waday dad muhaajiriina oo ka dhacay bariga dalkaasi turkiga sida ay ku warrameen warar maxalliya maanta oo jimcaha wadihii baska ayaa waxa uu ku jiraa dadka dhintay iyadoo dhaawacana ay qaarkood xaaladoodu daran tahay lana geeyey cusbitaal ku yaala gobolka igder dadka qaarkood ayaa waxa ay ahaayeen kuwa shilka u dhintay halka kuwa kalena uu jira bas kaleeto oo wada dad muhaajiriina wakaaladda wararka u faafisa dalka turkiga ee anadolu ayaa ku warramaysa in gaariga uu waday muhaajiriin u dhashay dalalka bakistan afghanistan iyo iiraan oo se sharci darraa uga soo tallaabayay dhanka xadka
duhur wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington markaana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa laascaano kusoo diyaariyey wariyaheenna cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkiinii sooyaalka dhaqanka jimcaha waaynu toddobaadkan ka waraysan doonaa carfi jaamac cali oo carfi ayaanu waxaanu ka waraysan doonaa weelka dhaqanka soomaaliyeed muddo fara badan ayay waxay ka shaqaynaysaa arrimaha haweenka gaar ahaan sidii loo ururin lahaa waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka noocyada kala duwan ay ka kooban yihiin hadii aan anigu dee kollayba dee waan soo wada gaadhay anigu dhamaihi dadkan yaryare hadeerta dhashay miyi waxaan soo gaadhay iyo waxaanan soo gaadhinba wixii aan ka hayo waan idinka waramaya waana idin sharaxaya waxa weeye way badan yihiin hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed hadday rag tahay iyo hadday dumar tahayba ragga iyo dumarka dharka waxay iska lahaayeen dhar caadiya oo u gooniya oo sharaf leh oo qurux leh oo samirada saddex qaydii ay ka mid tahay macawista subiicyaddii ay ka mid tahay tusbax cunaabigii uu ka mid yahay kabaha cagba cagti ay ka mid yihiin intaasaa dariiskooda horta ahaa rag iyo dumarba dumarka raggu laba go iyo shaadh iyo kaba faygamuura ayay iska lahaayeen raggu habluhuna mare saddex qayda iyo macawis subiiciyada iyo tusbax cunaabiya ayay iyaguna dirayskooda labiskooda uu ahaa
runtii waa wax aada u qurux badan qofkayna dhegaysanaya markuu xusuusto kabaha faygamuurta iyo saddex qaydka iyo cagbacagta iyo waxyaabaha ugu caansan ee laga hadla waxa weeye marka la joogo dhaqankeenii aada buu qurux badnaa bal ka waran waxaad is leedahay si weyn bay xusuusta soomaalidu xusuusanayaan dadka soomaaliyeed ee ina dhegaysanaya dadkii hore ananu ka hadlaya dadkii dambe hadarta waxbaan ka fahmi mayno waa wadaxa mara saddex gabadhu waxay iska leedahay mara saddexayda agusubiiciyada waa gabadha timan hatidcaan islaanta waxay iska lahayd kurdad iyo googarad macawisa iyo garbasaarteedii waa kala socnay gabadha kurdada gabadhu waxay iska leedahay mara saddex qayda iyo subiiciyadeeda iyo tusbixiida iyo go-eeda ay hagoganaysadee bay gaaru lahayd iyo laba kabood oo cagbacabo jiiq jiiq jiiq u socda hooyaduna waxay iska lahayd ama mara cas oo maaragtay laba dhudood la yidhaahdo la isku sii daayo ama waxay iska lahayd googarad iyo kurdad waxyaabaha kale sida weyn looga hadla waxaa ka mid ah weelkii agabkii la isticmaali jiray agabkii la isticmaali jiray waxaa lambarka koobaad waxa weeyaan hadhuubka geela lagu maalo hadhuubka ariga lagu maalo waa hahuubkumaal baa la yidhaa hadhuubka weyne waxaa la yidhaha gorof hadhuubka weyne afka ballaana geela lagu labaliso xaruubka aikumaalkaana gabadhu gacantay ku qabsata de aiga kumasha waa wax fudud ka yaray aikumaal baa la yidhaa boqolka caruurta wax lagu siiya waa koobkii dhegta lahaad oo kale oo caruurta caanaha lagu siiya marka lasoo liso baa boqolka wax loogu shushubaa dhiishii odaga markuu safarta ka tago caanaha ay ugu shubi jirtay markuu imanayo raggu iman doono ee loogu dhigi jiray waxaa la odhan jiray kaydka dhiil baa loogu shubi jiray markii ariga listo caanahiisa miskaasaa la gelin jiray waxaa loogu shubayaa caanihii lasoo lisay kayd weeyaanoo berri ama markuu marti keeno ama isagu yimaado baa geedka loo gelin jiro loogu shubayaa iyo ardaaga waxa weeyaan waa dhiisha haanta waa haanta biyaha waa haanta caanaha waa aagaanta xoolaha dhitada agabku waa fara badan yahay weelka oo kale wixii wax lagu shubanayay ka waran kii wax lagu cunayay ee dhaqankii hore aha xeedhadii xeedhada qori xeedho oo la qoray annagu sixni maanu oqoon waa xeedhayaha waxaa laga soo samayn jiray dhirtaa laga qori jiray fandhaal iyo xeedhada ayaa laysku ridayaa hilibka mid baa lagu ridayaa hadhuurka iyo bariiska mid baa lagu ridayaa mid walba fandhaal bay leedahay midna mindi hilibkuna mindi buu leeyahay oo xeedhada loogu jarjaraya bariiskuna fandhaal buu leeyahay fandhaalkaasoo subaga iyo caanaha sidaa loogu qaadanaya sidaa loo daraya waa lagu cunaya sidaa weeye weelku hadhuub hadduu yahay xeedyo way kala yaryar yihiin way kala waaweyn yihiin dee saasay ahayd weelka wax lagu cunaana disuuduna waxay dheri dheri maaragtay la sameeyo oo ay ciid laga sameeyo oo maaragtay sidaa loo digsiga loo sameeyo oo wax lagu karsado dheriya kuwaasi waa weelkii marka weelkii cuntada marka weelka cuntada laga yimaado waxaa jiray agab kaloo isna qurux badan oo guriga la dhigan jiray oo sibraaradii ka mid ka ahaayeen waxa weeye alaabta waxa layaa gurgur aqalku markuu dhisan yahay alaab sida miiska loo saarsaaro oo uu ka mid yahay dhiishu ka mid tahay haruubka yari ka mid yahay agaanta yari ka mid tahay xeedhada yari ka mid tahay tii odaga wax loogu dhigayay tii caruurta wax lagu siinayay tii martida wax lagu siinayay mid waliba miiskaas loo saaraa dee sidaasay ahayd iyadu taasina marka kuwaasina waa kuwii quruxda loo isticmaalayay aqalka gudihiisa waxaynu arki jirna oo kale marka gurga saabka oo kale bal saabka muxuu u dhignaana saabku wuxuu u dhigmaa marka maaragtay imkaadeer tallaagada wax lagu gurtaa waa hilibka marka hilibka een, xoolaha la qashro jab dhankaa lagu guran jiray u- is- een, waxa weeye saab buu ahaayo si uusan u qurmin oo u laydhsado hilibka meel baa lagu suri jiray waa saab waa een, maalinkan maanta waa gembise waa maalinkan maanta ah, waa bahalka kan een, waa een, lagu een, waa qumbe waa maalinkan maanta waa ubbo waa alaab inta waa fara badantay magacyo badan bay leedahay carfi waxyaabaha sida weyn een, dadku kugu jecelyihiin waxaa ka mid a kaydinta qalabka een, miyiga marka laga yimaado magaaladii baad usoo rartay oo qol dhan baa kuu yaala bal ka waran noocyada kuu yaala dadka reer magaalkaa sidaad u tustid een, taariikhda soo jireenka dhaqanka soomaaliyeed wax qaaliya ku abohaa bal ka waran qabanqaabadiisaan jecelahay hayntiisaan jecelahay hantidiisaan jecelahay anigu waxaan iska ahay oo iguba samaysan sidaydaba hidiya dhaqan baa igu samaysan reerbaadiyahan nafsadu igaga samaysan yahay anigu waxa magaaladaba waxbaba uma aqaan cuntada xitaa hilibka mooye wax kale ma cuno caanaha mooye wax kale ma dhabo qudradda ma cuno gaastaaba igu kiciyaan dee anigu maalinkan maanta wixii aan hayo fijaanadii kuwii gabdhaha loo afsaari jiray dhiilihii ay ku safri jireen een- een mahalkii muxuu ahaa sibraarkii gudintii hangoolkii maalinkan maanta een, ubadii een, alaabta tan kale oo la yidhaahdo een, waxaa la yidhaahdaa marka digaguraha maaragtay xashiishka marka layska gurayo digaguraanu oran jiray xaadhin een, digaxaadh baanu de- mafiiqdayadu waxay ahayd digaxaadh digaxaadh baan ku xaadhi jiray oo banfiiqdayada aan dhulka ku xaahan jiray raderba waa ku xaadhanaa digagurahana xashiishkan iskaga qaadnaayo sidan maaragtay jawaanadan iyo hadeer iyo waxaa lagu qaado kumaanan qaadan jirin digax waxaan ku qaadi jiray digagura baan ku qaadi jirno halkuu iskaga gan jiray waa kii lagu jiiri jiray saan iyo iyo iyo- iyo alool bay kala tahay saantu waxa weeyaan waa gog waa lagu jiidaa midna waa digaguro oo laba laba siduu leeyahayo waa een, xa- ee, waxa weyan duur iyo waxa laysku xidhxidhayo iyo waxa laysku sameeyo sidaasaanu labada dacalu qabanayo waa ku qaadna halkoo geynaa Een, magaalada hadda een, qalab fara badan baa guriga ku yaala qol dhan baa kuu buuxa bal ka waran dadku siday u arkaan markay kuu yimaadaan een, dadka soo doonta iyo qaabkaad ugu sharaxdid bal ka waran
hidiya dhaqanka dad badan baa jecel oo ku samaysan asalkoodii hore aan ka tegin golis baa ka mid a sanad walba way ga qaadataa way ku soo kifaaxaan way ku soo een, lebistaan dharkii bay ku lebistaan qalabkii bay ku maalinkan maanta ku een, sharaxdaan wax walba jaamacadaasunbaa een, maalinkan maanta een, waxiisaynaya aan arka tirada een, carfi qalabkaad haysid iyo noocyada uu ka kooban yahay bal iga waran ma xisaabinayo laakiin wuxuu ka kooban yahay xaaryihii wuxuu ka kooban yahay koobabkii wuxuu ka kooban yahay dhiilihii wuxuu ka kooban yahay aagaamihii wuxuu ka kooban yahay haamihii wuxuu ka kooban yahay maalinkan maanta een- een fandhaaladii biixiyihii fandhaalka waa kan yare malqacadda oo kale ah biixiyihii weynaayee haanta iyo weelka lagu- la gelin jiray iyo iyo iyo fandhaal weeye waa labadaa labadaas ka kooban yihiin waa yaaleen kebdihii cawsaskii yaryaraa een, alooladii De qalabku waa fara badan yahay waxaasoo dhan kaydintiisa iyo ururintiisa iyo in qalabka aad magaalada ku hayso waqti intee leeg bay kugu qaadatay tirada intaa leeg ee alaabta dhaqanka ah ee ee aada su keentay ee qaar iibisay ee qaar gacanta lagu sameeyey maadaama bahweynka haweenta gobolka o dhan ay kugu xidhayin iminkana waxaan u hayaa hidaha iyo dhaqanka gabdhaha qaar baa doona dadku ma wada doono dumarka waaweynina waa ka xaragoodan hadeer soomaba ijeela laakiin waxaan anigu leeyahay ha ka tegina dhaqankiina iyo hidihiina ha ka tegina caagad biyo ha ku qaadanina caagad caana ha ku qaadanina kiish baca waxa ku ridanina weynbaar baan leenahay weynbaar kolaya oo wax lagu rito buu iska leeyahay hidaha iyaga iyo dhaqanka iyagu marka waxaan leeyahay hidihi iyo dhaqankii waa sidiisii wixiina anigu waxaan u hayaa dalka iyo dadka haddee halkaas inoo maraysaa waxyaabahan arkay een- een- een carfi waxaa ka mida oo kale oo ku jira geel la qoray een- een fardo bal ka war geelii iyo fardihii horta waxaa qaatay qolada dibadda iga wada guratay laakiin haddaan dib ugu noqonayaa koorihii baan hayaa hangooladii baan hayaa ulihii baan hayaa haddee warmihii baan hayaa haddee waa sidaa tusaale ahaan oo kale een, dadka jiilka dhalinyarada ama dadka hadda kacaya aqoon badan oo maleh markay kuu yimaadaan ka war maxay la yaabaana way qaataan arooskay u qaataan ee xaragaday u qaataan waxay iga qaadan karaanna waa qaataan oo waan siiya hangoolada iyo wixii ay qaadan kari waayaan dee waa u hayaan waxyaaba loo baahan yahay een, carfi een, si weyn baa bay muhiimad gaara u tahay inaad uruuriso samaynta weelka gacanta laga samayn jiray oo aada u yar een, toliinkii maadaama haweenka ay si weyn ugu yaraanayaan oo aan la arkaynin alooladii oo la samaynayo hadhuubadii oo la samaynayo bal ka warra dhibaatadaasi waayayaa qalabkii soomaaliyeed ee hidaha iyo dhaqanka ahaa ee weelka iyo isugu jira iyo xaragadaba wallaahi dee hadeerto imanka waxaynu inagu horta ku nidhaahna garan mayno laakiin waxaanu leenahay inta hadeerto inoo ka hadhay adduunyadu waa la tegayaa waxay lahaayeen awsasku waxay lahaayeen isku joogyo waxay lahaayeen eh, googoosyo waxay lahaayeen saddexle waxay lahaayeen shanle waxay lahaayeen toddobaale hadeer kuwaasi waa sii yaraanayaan laakiin alooladii iyo keebdihii iyo weli waanu ladannahay laakiin dumarkii cawskii bixi jiray ee ay ka samayn jireen dhulkiiba dee waa nabaadguur ka waran miyigiina waxaa laleeyahay magaaladii buu la mid noqday oo qadifadaha la isticmaalayaa oo weelka joogag baa la sitaa oo geeli caagadaha lagu lisayaa bal ka waran hadde waa dhaqan burburis baa la yidhaha halkaas oo kale dhaqan burburis baa la yidhaahdaa dhaqankaaga inaad ilowdo amaad hiddahaaga ka tagto oo dib loo noqdo hadhuubkii la toshaa haantii la toshaa cawskii la samaystaa weynbaarkii la samaystaa aloolkii la samaystaa aqalkii hidihii iyo dhaqanka dhigtii iyo udubkii hango waa in la isku xirtaa aqalka kandaarta tani dee magaalo mooye miyi ku qaban mayso imanka haddii wax kastaa dhacaan miyi is- salkeennu waa miyi waa inaad aqalkaaga rarta awrkaaga saarata ama dabeerkaaga marka meesha geed hoostii hadday noqoto aqalkaagii aad kusoo wareegsataan laakiin dermada tan xun ee aan waxba ee cawd cawdan xun ee ee bac waa bac ma aha caw hagaagsan bacda ee cawsas- cawdii wanaagsanayd waa jirtaa waa la falkiyaa waxaa laga keenaa isku shuban hoobyo ee, bari boosaaso bay maalinkan maanta meesha la yidhaahdo een, ee, calawlaa een, een, dhul oo dhan baa laga keenaa way yaalin waanaan hayaa qaar barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka ee jimcaha v o a gabagabadiisi baynu ku jiraa een, carfi jaamac cali waxyaabaad ku talinaysa maxaa ka mid a maadaama aad waayeelka sida weyn deegaanada soomaalidu degto looga yaqaano aad ka mid tahay een, dadka nabadda iyo dhaqanka ka shaqeeya maxaad kula dardaarmaysaa guud ahaan dadka ku dhagaysanaya horta nabadda adaa ku noole iyadu kuguma noola hiddii iyo dhaqankii waan ka soo hadal waxaynu isugu nimi waxa weeye nabadda nabadduna waa wax soo yaala aan ku noolahay nabaddu waa hoy la hadhsadaa nabaddu waa daar la dugsadaa waxaan leeyahay gaadhigaad raacayso nabad haddaanad een, aanad nabad geli jirin gaadhiga ma raaci karaysid makhaayadda ma fadhiisan karaysid dariiqa ma mari karaysid in lagu dadaalo rag iyo dumar meel allaale meeshii aan joognaba nabadda laga shaqeeyo oo nabadda wax lagu doono oo nabadda la isugu yimaado oo nabadda la isku dugsado oo nabad lagu walaaloobo wa- intaasaan anigu kula dardaarmayaa weligayna waa kula dardaarmayay meel walba waa maray xamar waa ku nabad baan u tegey kismaayo nabad baan u tegey bowsaasa nabad baan u tegey ceerigaaba nabad baan u tegey boohaadla nabad baan u tegey maalinkan maanta burca nabad baan u tegey em- em, meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo xamar nabad baan u tegey nabad intii ugu dambaysa waataan u tegey meel walba nabad meesha wax ka dhacaan oo aanan anigi ciidankaygu taaganayn bahaweyntu ma jirin waxaan leeyahay nabadda adaa ku noola iyadu kuguma noola dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu eeg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha waaynu toddobaadkana ku wareysananay carfi jaamac cali oo ka mid a hooyooyinka gobolka sool si weyna looga yaqaano deegaanada soomaalida barnaamijkeeni ayaynu waxaynu ku eegaynay alaabtii hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ay isticmaali jireen dadkii hore iyo carfi oo iyadu kaydisa qalab aada u badan intaynu dhammaantay aanu ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaaga waxaad degeysanayseen barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaana noogu soo diyaariyey magaalada laascaanood waryaheena v o a cabdikariim ulul haatanna waa xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari mahadsan mahadsanidaan duray dhegaystayaal horyaalada qaaradda yurub kuwooda ugu xiisaha badan ayaa dib u soo laaban doona biri iyo maalinta xigta kadib markii ay maalmihii lasoo dhaafay hakad u galeen ciyaaro caalami ah oo ka socda inta badan dunida horyaalka premier league ingiriiska haddii aan ku horumarno ciyaaro xiise leh ayaa dhici doona ciyaarta ugu soo horreysana waxa ay biri duhuradii xilliga geeska afrika ay dhex mari doontaa kooxaha liverpool iyo crystal palace kooxda leisterna waxay la ciyaari doontaa brighton manchester united ayaa waxa ay garoonkeeda oltrivord ku martigelinaysaa kooxda swansea newcastle iyo kooxda huddersfield townna waa ay wada ballansan yihiin watford waxay la dheelaysaa bournemouth banley ayaa booqan doonta west bromwich albion westham united iyo southampton ayaa is arki doona halka everton ay la ciyaari doonta kooxda horyaalka hogaaminaysa ee manchester city habeen dambe serie aada talyaaniga ayaa sidoo kale la ciyaari doonaa dhammaan kulamada maalinta sabtida ah bolonya waxa ay la dheelaysaa biri duhurta kooxda roma atlanta ayaa waxa ay marti gelin doontaa udines calary iyo torino ayaa is arki doona fiorentina waxay la ciyaaraysaa caratone genoa iyo spal ayaa is arki doona inter iyo hellas verona lazio waxay la dheelaysaa benevento kiyevo iyo samdoria sasuolo iyo napoli halka kulanka uga xiisaha badan uu noqon doono kan habeen dambe dhex mari doona kooxaha yuventus iyo a c milan horyaalka spain ee laliga dhowr kulan ayaa dhici doona kooxda real madrid ayaa la ciyaari doonta las palmas halka sevilla ay la dheeli doonto barcelona girona iyo levente ayaa is arki doona atletic bilbawna waxay la dheeli doontaa kooxda celte vigo dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waa naga inta
waa hagaag haddii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu door koronaan ugu yaraan toddoba iyo toban qof ayaa ku dhintay ilaa iyo soddon iyo lix kalena way ku dhaawacmeen shil baabuur bas ah oo wadi dad muhaajiriin ah oo ka dhacay bariga dalkaasi turkiga sida ay ku warramayaan warar maxalli ah oo maanta soo baxay wadihii baskaasi ayaa waxa uu ku jiraa dadka dhintay iyadoo dhaawacan ah ay qaarkood xaaladoodu ay daran tahay lana geeyo cusbitaal ku yaalla gobolka igder dadka qaarkood ah ayaa waxay u dhinteen shilka halka kuwo kalena uu jira bas kaleeto oo wadi dad muhaajiriina wakaalada wararka u faafsa dalka turkiga ee anadolu ayaa waxa ay ku warramaysaa in gaarigaasi uu waday muhaajiriin u kala dhashay dalalka bakistan afghanistan iyo dalkaasi iiraan oo si sharci darro ah uga soo tallaabayay xadka dalkaasi iiraan maraykana waxa uu sheegay in aysan jirin wax cudurdaar ah oo ku aadan eriyada argooshada ah ee ruushku uu ku eriyey ilaa iyo lixdan diblomaasiyiin oo maraykan ah bayaan xalay laga soo saaray aqalka cad ayaa waxaa lagu sheegay in tallaabada moscow ay ku eriyeyso diblomaasiyiinta maraykanka ay kaga sii darayso xiriirka u dhexeeya ruushka iyo maraykanka mahadsanidaan duray oo nala socodsiinayay wararkii caalamka oo ragaal celis ah balse markaan dhegaystayaal aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta dalxiis iyo fanaanka xasan waddo
buraha bilaha guga dabayshaday ka soo kacay saata oosii galabtii daruuraha bilaha guga dabashaday ka soo kacay saata oosii galabtii wadada ku degay sarokadoodii gobo yidhi habeenku barhtagay xalay gobo yidhi habeenku barhtagay xalay daruuraha bilaha guga dabashaday ka soo kacay baata oosii galabtii wadada ku tagay sarokadoodii gobo jiri habeenkuu bartegay xalay gobo yidhi habeenkuu bartegay xalay mayewa beriisada ku soo turay gudumay dhacaadiya gulaati mayewa beriisada ku soo turay gudumay dhacaadiya gulaati gayi dharaab ku biibto dhanka bari farqadii cad ee lagaga sooganay mayewa beriisada ku soo turay gudumay dhacaadkiya gulaantii mayewa beriisada ku soo turay gudumay dhacaadkiya gulaantii gayi dharaab ku biibto dhanka bari barqadii cad ee lagaga sooganay galbeedkaan aragtidu bayaan tahay dalxiiskeenii goortaa ku beganaa baabuurka saaroo dhaxay galimboon ha joogee dhaxay gabilay ku dhixiyo dhaxay boosaasa geeyo oo baxaan bixiye galbeedkaan aragtidu bayaan tahay dalxiiskeenii goortaa ku beganaa gaadhi ubulka saaroo dhaxan galimboon ha joogay dhaxan galimbey ku dhixiyo dhaxan boosaasa geeyo oo baxan bixiye ararba laheedii gudgudaday diibku iyo ilaa godankii baabili bulbeeraha gallaydii sideenani garbahay sasaartooy ku badan tahay garbahay sasaartooy ku badan tahay ararba laheedii gudgudaday diibku iyo ilaa godankii baabili dhulbeeraha gallaydii sideenani garbahay sasaartooy ku badan tahay garbahay sasaartooy ku badan tahay dunyaduna barwaaqada ku bahtay nimcad gulla sii iyo bilaadnagi dunyaduna barwaaqada ku bahtayo nimcad gulla sii iyo bilaadnagi xaraduna bidhaantooy ka galac tidhi beeshuna
waa tahay heestaasi uu ku luqaynayay fanaanka xasan waddo waxa ay gabagabo ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daadure ayaana wadaduna kugu soo jeedinaya intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo bilaadnagi dunyaduna barwaaqada ku bahtayo nimcad gulla sii iyo bilaadnagi xaraduna bidhaantooy ka galac tidhi beeshuna galladan ka bogatay